bismillahi raxmaan raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii lasoo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeeculaahii shimbirtii nabade shalay ta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalay ta buubtay shuuta u soo deg
waa habeenimo isniin ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay tobanka abriil sanada qodobada haddii rabi raalli ka noqdo barnaamijka aad ku maqli doontaan inaguna idinkuu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa shaaciyey xilliga rasmiga ah ee dhacayso dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya barnaamijka ayaynu idinkuu soo gudbin doonaa gudoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlaya sidoo kale dhegeystayaal qodobada kale ee barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble waxa uu la kulmay xubno ka tirsan beesha caalamka isagoo kala hadlayay qorshaha ku aadan dhaarinta xildhibaanada labada aqal barnaamijka ayaynu idinkuu soo gudbin doonaa maxkamadda gobolka mudug waxa ay maantay u fadhiisatay dhageysiga dacwad ciqaabeed dil ah oo horey uga dhacay gobolkaasi barnaamijka ayaynu idinkuu soo gudbin doonaa saaxiib yaal sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan xildhibaano hor leh ayaa maanta waxay qaateen shahaadada xildhibaannimo waxaana ka mid ah xubno saameyn ku leh siyaasadda soomaaliya barnaamijka ayaynu idinkuu soo gudbin doonaa siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo goobtaasi ka hadlay xilli uu qaadanayay shahaadada xildhibaannimo sidoo kale saaxiib yaal barnaamijka waxa aynu idinkuu soo gudbin doonaa gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa waxa uu maantay ka qayb galay munaasabada uu xilka kula wareegayay taliyaha cusub ee saldhigga booliiska magaalada beledweyne hadal jeedin ayaa halkaasi ka dhacday oo ay ka hadleen mas-uuliyiin kala duwan barnaamijka ayaad ka maqli doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaynu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa haddii rabi raalli ka noqdo dhanka farsamada cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa ka qaabeynaya oo mar kaliya barnaamijka wareegga wararka
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooyey ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye war aan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
aynu ku bilownay barnaamijka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa uu shaaciyey xilliga rasmiga ah ee dhacayso dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimo kale oo ku aadan shaqooyinka guddiga iyo sidoo kale halka ay wax marayaan muuse geelle oo ka hadlayay kormeer uu ku sameeyey xarunta ay ku shaqeeyaan guddigu ayaa waxa uu sheegay xilliga rasmiga ah ay qaban doonaan dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee isugu jira baarlamaanka golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare
galabta oo taariikhdu tahay eh, toban bishii afraad waxaanu soo booqannay oo joognaa guddiga yaga fiid xubno kas- ka socda iyo xogeyaashii guud ee labada aqal afar iyo tobanka bisha waxay ahayd maalinta loo cayimay eh, in la dhaariyo golaha shacabka iyo aqalka sare cid alla iyo ciddii xubin ama xubin kasta oo qaadatay eh, shahaadadoodii maalintaas ayaan insha allah u diyaar garoobeynaa inaanu insha allah dhaartii qabanno Een, xubnaha amba xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose int- een, intaba ama golaha shacabka waxaan ka rajayneynaa cid alla iyo ciddii aan qaadan een, shahaadada in ay yimaadaan oo shahaadada qaataan si ay dhaarta uga qayb galaan Een, xildhibaanada qaatay labada aqal oo qaatay shahaadada iyo id kaarkoodii iyagana waxaan leenahay inay si een, bi- isku soo aadiyaan ama ka soo hormaraan maalinta afar iyo tobanka oo dhaartu ay ay qabsoomi doonto kuwaas oo aan een, insha allah muddo dhow ku wareegi doona een, xarumahoodii aqalka sare iyo aqal- een, aqalka golaha shacabka ummadda soomaaliyeed waxaan eh, u sheegaynaa i- khayr inuu jiro in waddanku uu yeelan doono dowlad in waddanku uu yeelan doono xeerdejiyaal oo maaragtay een, golihii shacabka iyo aqalkii sare oo mas-uuliyadda dalka insha allah la wareegi doona Eh, wax alla iyo wixii eh, turxaan bixin ah ama cabashooyin ah oo jira waxaan leenahay waa dhama- waa la dhammaystirayaa waa la dhammaynayaa insha allahu waxaan soo dhowaynaynaa in ay waddanku uu hore u dhaqaaqo waxaan leenahay waddanku waa la socotaan haddii aan maantay aanu dhicin amba doorasho la qaban eh, waxaan leeyahay dhaarar la qab- la qaban oo doorashadii wixii ku soo baxay oo golaha shacabka soo baxay aan la dhaarin Een, xaaladdu waddanku maalinba maalinta ka dambaysa waa sii socdaa dhaqaale xumi baa jirta deeqihii la siin jiray baa go'aya ee dayn cafiskii baa go'aysa bisha mey haddii la gaaro oo aynu ka dhiman tahay shan iyo toban beri een, ama labaatan beriba ha noqotee wakhti yar aynu ka dhiman tahay duruufo badan baa waddanka ku ee, ku gaadaaman dhibaatooyin badan baa jirta waddanka ka jira sidaa darteed waddanku waa inuu horu socdaa waa inuu helaa een, golihii xeerdejinta oo labada aqal si waddanku uu u noqdo waddan dowlad leh oo horey u dhaqaaqa insha allah waxaan rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed inay gacan ka geysato waxaan rajaynaynaa inay niyad sami ay ku in- insha allah ummadda soomaaliyeed ku shaqayso niyadda khayr u sheegto horey baynu u soconaynaa waddankuna inuu hore u socdo waddankuna uu kaco ummadda soomaaliyeedna ay ee dantooda aqoonsato ayaan ee, ugu baaqaynaa insha allahu bisha afar iyo tobankeeda waxaa inoo ballana dhaartii golaha shacabka iyo aqalka sare
weli qeybaha hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaayo markaana haddii aynu eegno xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labada gole ee aqalka sare iyo aqalka hoose ayaa waxa ay qaateen shahaadada xildhibaannimo iyadoo weli muqdisho si dardar leh uga socoto shahaada qaadashada xildhibaanada labada aqal xubno ka tirsan labada baarl- waa labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maantay qaatay xildhiba- waa shahaadada xildhibaannimo waxaana ka mid ahay xubn- xubnahaasi shahaadada qaatay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur kaasi oo maanta qaatay shahaada xildhibaannimo shahaada qaadashada kadiba waxauu halkaasi uu ka jeediyey hadal kooban oo uu kaga hadlay een, ahamiyadda ay leedahay maalinta loo madlay dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo ku beegan afar iyo tobanka abriil ee maal- ee- oo ah amase saddex maalin oo keliya ay naga xigto iyo sidoo kale in la xaliyo tabashada een, koonfur galbeed iyo arrimo kale ayuu ka hadlay cabdiraxmaan cabdishakuur
bismillahi raxmaan raxiim waxaa maanta een, een, sharaf noo ah in aan imaado xaruntii guddiga hirgelinta doorashooyinka ee, oo aan guddoomo shahaadadii aniga iyo xildhibaano kale Ee, runtii waxaan u mahad celinayaa marka hore guddiga hawsha adag soo qabtay ilaa haddana haya oo ka shaqaynaya sidii u gabagaboobi lahayd ho- inta ka dhiman ee, howlaha doorashooyinka Ee, waxaan kaloo rabaa inaan xoogga saaro ee, mahadcelintaas kadib in afar iyo tobanka oo ah maalinta loo asteeyey in dhaarashada xildhibaanada ee, labada aqal la sameeyo ay tahay maalin aad iyo aad muhiim u ah dadka soomaaliyeed iyo dowlad dhiskooda intaba waxaa la soo maray marxalo aad u adag oo ay doorashooyinka jiitameen sanad iyo ka badan oo dalku intaas uu ka jira firaaq dastuuri ah halisna loogu jiro in een, dowladnimadii iyo geedi socodkii iyo dhismaha dowladnimada uu halis galo sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan adkeeyo afar iyo tobanka inay tahay maalin dadka soomaaliyeed oo dhan muhiim u ah taariikhdooda geedi socodka dhismaha dowladnimada iyo nabadda intaba muhiim u ah inaan dhammaanteen xoogga saarno in aan maalintaas xaqiijinno oo uu dalku yeesho xildhibaano een, iyo baarlamaan labadiisii aqal oo ah unugga ay ka bilaabato dowladnimada soomaaliya caqabad kastoo loo dhigana in laga hortago oo la- oo cid kastoo isku dayda inay carqadaysana dhinac dadka soomaaliyeed iyo dadka ka shaqeeya si- arrimaha siyaasadda iyo shacabka guud ahaan iyo beesha caalamka oo dadka soomaaliya garab taaganba inaan ka wada hortagno Ee, waxaan kaloo rajaynayaa in intaas ka hor tabashada ay qabaan walaalaheen ee, koonfur galbeed xal loo helo oo la isku dayo way dhici jireen doorasho walba tabasho ayaa ayay leedahay Een, waa uun dad unbaa ah, si ee, kuraastooda een, doorasho loogu celi jiray ama loo qaban jiray xalkeedana waa la gaari jiray waxaan rajaynayaa laakiin tabashadaas in la garabsado oo ay noqoto tabasho ay deegaan dhan ay qabaan dadka soomaaliga ma jeclin cid in laga dhammaado eh, cidna laga tago cidna laga tashado ma jeclin runtii mana dhiiragelinayna laakiin waxaan rabnaa in ay madaxda koonfur galbeed madaxweynaha iyo iyo dadka kale oo la taliyaashiisa ahba in ay tabashadaas ayada ah ay tahay tabasho legitimeeda Een, loo baahan yahayna in la adereesgareeyo laakiin aysan u xayirnaanin howlihii dowlad dhiska soomaaliya waxaan rajaynayaa guddiga ama dadka isxilqaada arrintaas ku howlan inay arrintaas guul ka keenaanna waan rajaynayaa waxaan kaloo rabaa inaan dul istaago eh, qabanqaabada la sheegay dabaaldega loo sameynayo labaiyo tobanka abriil oo ah maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka hore waxaan u hambalyeynaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed munaasabadda labaiyo tobanka abriil oo ah maalintii la aasaasay laakiin waxay su-aal ka taagan tahay maxaa iyadoo saddex sano aan la dabaaldegin haddii la dabaaldegaayana taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya lagu dabaaldego oo wasaaradda gaashaandhigga ay tahay meesha lagu dabaaldego maxaa keenay in la yidhaahdo magaalada dhan ayaa la xirayaa dabaaldeg weyn ayaa la dhigayaa iyadoo ognahay dalka inay abaaro ka jiraan sicir barar jiro dadka ay duruufo adag ku jiraan ay gaajaysan yihiin ay dhibaataysan yihiin bil rabadaan ay tahay dad badan waxay ku afuran ay leeyihiin in malaayiin doolar lagu qarash gareeyo eh, dabaaldeg la leeyahay waxaa loo dabaaldegayaa ciidanka iyadoo dabaaldeggii la yaqaanay ee soo jireenka ahaa ee wasaaradda gaashaandhigga ku- ku ekaa la samayn karo sidaas daraaddeed halkan waxaan rabaa inooga baaqo saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ixtiraam baan idiin haynaa sharaf baan idiin haynaa hadda ka hor baa qaarkii loo adeegsaday dagaal siyaasadeed iyo dana siyaasadeed waxaan cabsi ka qabnaa in dana siyaasadoo kaleo guraacan lin- lin isticmaalo oo lin adeegsado kow waxaa rabnaa talifka ciidanka inuu ka bixiyo caddayn dabaaldega iyo intuu la egyahay waxaan kaloo rabnaa inaan dadka xoogsatada ee bisha ramadaan afurkooda la tacaalaya wadooyin laga xirin hajda laga goynin waxaan kaloo rabnaa hantida iyo qarashka lagu bixinayo dabaaldega intaas leeg in dadka masaakiinta lagu afuriyo oo weliba qoysaska dhibaataysan ee ciidanka xoogga dalka ka tirsan afur loogu sameeyo waxaan la soconnaa qarashka lagu abaabulayo dabaaldegaas inaan laga bixinin wasaaradda maaliyadda xaggee laga bixiyey yaa bixiyey dadka masaakiinta ha loo leexiyo dabaaldeggana tii ku ekaa wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ha ku ekaado sidii la aqoon jirana ha ahaado yaana loo isticmaalin dana siyaasadeed iyo ujeedooyin guracan arrintaas waa ka digaynaa shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo ka ku nool magaalada muqdishona waa inay digtoonaadaan inaanan loo soo hoos marinin dabaaldegaas dana guracan sidaas daraaddeed mar kalean ku celinayaa taliska ciidanka iyo saraakiisha sarsare ee ciidanka xoogga dalka waa inay dadka soomaali u caddeeyaan waxa ay tahay dabaaldegan iyo waxa kuwasduugan aynan bannaanka usoo dhigaa inaysan wax mugdiga ku jirin dabaaldega isaga ah kuna ekaado xarumihii lagu samey jiray ee markii horeba ay ka dhici jirtay waxaa gaarsiiya dalkan in ciidanka laga shakiyo markay cid kasta lagu weeraray dadkii markii madaxweyneyaal hore lagu weeraray markii annagana lagu soo weeraray markii gobollada lagu weeraray shakigaasaa waxaa dhaliyey in ciidanka laga shakiyo waxaa keenay madaxda hadda xilkooda dhammaaday ayaa keenay saas daraaddeed waa inay ciidanka siyaasadda laga bixiyaa waa ku celcelinaynaa ciidankuna waa inay caddeeyaan mowqifkooda asaga ah si makhaawiftaas ama cabsidaas ama shakigaas la qabo ay meesha uga baxdo dhammaanteen waxaa noo ballama dhaarta afar iyo tobanka ah oo aan u qaadanayna inay tahay maalin dalka soomaaliyeed gobonimadiisa iyo dowladnimadiisa aasaas oo ah waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi
qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaynu markaan isla soo gaarnay haddii aynu fiirino maxkamadda gobolka mudug waxay maantay u fadhiisatay dacwad dacwad ciqaabeed amase dhegeysiga dacwad ciqaabeed dil ah oo horey u dhacay gobolkaasi waxaa sidoo kale een la xiriirtay maxkamadayntaani amase dacwadan la xiriirtay dil horey lagu geystay eh, nin lagu dilay degmada wisil ee gobolka muduga halkaasi oo maantay ay ka dhacday dacwad dhegeysiga dacwad ciqaabeedkaasi dilka ah ee horey uga dhacay haddaba gudoomiyaha maxkamadda ee gobolkaas ayaa waxa uu ku dhawaaqay natiijada ka soo baxda
tobanka bisha afraad wuxuu xafiiska xeerdhaalyaha guud ee go- ee galmudug uu soo jeedinayaa eed lid ku ah eedaysane maxamed xuseen jaamac ina xaawo maxamed faarax soddon-iyo afar sano jir ah ku dhashay wisil degan wisil kaasoo xafiiska xeerdhaalyaha guud ee galmudug uu ku soo eedeeyey aayadda boqoltoddobaataniyo sideed ee suuratulbaqara iyo aayadda afartan iyo shanaad ee suuratulmaa-ida iyo qodobka qaanuuniga ee afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah taariikhdu markay ahayd labaatan iyo saddexdii bishii labiyo tobnaad laba kun labaatan iyo kow wuxuu eedaysanuhu dil kas bareer ah u geystay marxuum cabdalle xasan kadiye ina nadiifo axmed soddon sano jir ah ku dhashay wisil deganaa wisil wuxuu eedaysanuhu falkaas ku geystay qoriga nuuciisa loo yaqaano AK47 falkaas oo ka dhacay deegaanka wisil ee gobolka mudug sida baarista ku cad eedaysanuhuna uu qoraalkiisa ku sheegay wuxuu marxuumka ku dhuftay hal xabo wuxuuna xabadaas kaga dhuftay feeraha dhanka bidix sidaas ayuuna marxuumku ku geeriyooday
maxkabaddu markay dhegaysatay eedda uu soo jeediyey xafiiska xeraaliyaha guud ee galmudug maxkabaddu markay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeraaliyaha guud ee dowlad goboleedka galmudug iyo qareenka difaacaya eedeysanaha dooddheer kadib maxkabaddu waxay ku weysay eedeysane maxamed xuseen jaamac inaxaawo maxamed faarax soddon sano jir ah ku dhashay wisil degan wisil qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah dil bareer ah waxa ayna maxkabaddu ku heshay qodobka afar boqol afartan iyo shan xeerka ciqaabka soomaaliyeed oo ah dil kama ah sidaa darteed maxkabaddu markay aragtay aayadda laba sagaashan iyo labaad ee suuratu nisa maxkabaddu markay aragtay aragtay kitaabka siraaj ulwahaaj matnulminhaaj juska afaraad bogga shan boqol iyo lix maxkabaddu markay aragtay qodobka afar boqol afartan iyo shan ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay maxkabaddu ku xukuntay dembiile maxamed xuseen jaamac inaxaawo maxamed faarax soddon jir ah ku dhashay wisil degan wisil boqol neef oo geel ah oo ah diyadii marxuum cabdalle xasan kediye ina oo ah diyadii marxuum cabdalle xasan kediye iyo laba sano oo xarig ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka waxaa u furan racfaan ku siman muddada uu sharcigu baneeyey wabilahi towfiiq maxkamadda
qeybaha dambe ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnay markaan haddii aynu eegno magaalada beledweyne waxaa lagu qabtay munaasabad oo xilka kula wareegayay taliyaha cusub ee saldhigga booliska magaalada beledweyne mas-uuliyiin ayaa ka qaybgalay sidoo kale waxaa goobta ku sugnaaday taliyihii xilka wareejiyey sidoo kale taliyaha cusub iyadoo gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cusmaan uu ka mid ahay mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay dib ayaynu ugu soo noqon doonaa qodobkaasi n dowladda soomaaliya ayaa waxa ay gargaar gaarsiisay degmada buuhoodle halkaasi oo ay kula wareegeen deeqaasi gargaarka ah xubno ka socday n guddiga amase n guddoonka sare ee degmada buuhoodle
marwe faadumo iyo waxaa la yidhaahdo wefdi kaloo ballaaran iyadona ka timid maamulka puntland waa u mahad celinaynaa xafiiska ra-isul wasaaraha dowladda soomaaliya deeqda una soo gaadhsiiyey sidoo kale xildhibaanada gobolka xildhibaanada maamulka puntland iyaguna ka yimid maamulka puntland waa u mahad celinaynaa halkan anoo gudoomiye gobolka caylan waxaan qirayaa waxaan kula wareegnay maamulka gobolka caylan dowladda puntland waan xafiiska ra-iisul wasaaraha deeqda kala wareegin xafiiska ra-isul wasaaraha injineer maxamed xuseen rablan waa mahadsan yahay mar hadduu buuhoodle iyo guud ahaanba gobolka cayn xusay
runtii farxad gaara ayay noo tahay maanta inaan joogno halkan buuhoodle waan u nimaana inaan soo gaarsiino qayb ka mid a deeqihii gargaarka ee aan keenla dowladda imaaraadka carabta ee loogu taageeray dadka soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen si lamida sidii aan deegaanadii kale u tagnay una gaarsiinay waxaan rajeynayaa insha allah maanta inay noqoto markii ugu horreysay laakiin aysan noqon markii ugu dambeysay oo aan ka wada shaqeyna annagii maamulka gobolka iyo kan degmada sida loo joogtayn lahaa xiriirkaas sida agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarku uu sheegay runtii xukuumadda waxay ka shaqaynaysa in deegaano kala duwan la gaarsiiyo gurmadka abaaraha oo ay ku deeqeen saaxiibada soomaaliya waxaan waana markii ugu horreysaan buuhood la nimaano soomaalida waxay dhahdaa inaan la imaan in lasoo daahaa ka fiican marka haddaan soo daahna ka raali noqda laakiin waxaan rajaynaynaa suu agaasimaha sheegay in ay ku xigi doonaan gargaarada kale aan rajaynayna in la gaarsiiyo deegaanada kale si siman waxaan ognahay baahiyaha gaarka iyo duruufaha ka jira deegaankan oo runtii ayaga u gaar
guud ahaan saaxiibayaal intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka inta barnaamij midka lacayna aynu dib ugu kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo